bismi illah raxmaan raxiim innaa ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan marka hore u tacsiinayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo maalin kasta dhibaatada ayna galabsan oo ku habsanaysa taasuna waa mid rabbaaniyo xaggeenna nooga timid marka marka hore waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay maalin kasta kama bixi karno wiil iyo gabar iyo muxuu ahaa oday iyo aabba maalin kasta dhinta kama aanu bixi karno marka horta marka koowaad shacabka soomaaliyeed waa inuu la shaqeeyaa dowladda hay-adaha dowladda la shaqeeyaa haddaan dowlad shacabku uusan la shaqayn hay-adihii dowladda uusan la shaqayn wax inoo hagaaghayo ee wax horumar ma gaarayno kan soo dhuumanhayo oo wiilkiina qarxinhayo oo muxuu ahaa gurigiina qarxinhayo oo ilmihii qarxinhayo oo aqoonyahanka dilhaya guryihiinu ka soo baxaya horta waa inaad soo sheegtaan haddaydan dowladda la shaqayn waxba horumarna ma gaarayo dowladda la sheegayana sideeda waxaa weeye waa shacabka weeye horta taas taas baan ka leeyahay midda labaad waxa ayaan darraa oo runtii isweydiin mudan laba wiil gudahood in maalin boqolaal qarax ku dhintaan dadku waxay isweydiinayaan oo shacabku aad isweydiinayaan dalku miyuusan lahayn hay-ado amni miyuusan lahayn hay-adihii sirdoonka miyuusan lahayn hay-adihii mukhaabaraadka waxaan raadin lahaa miyuusan lahayn xaggee ka baxeen baa horta dadku isweydiinayaan dadku su-aalaha kale isweydiinayaan oo madaxda qaranku inay ogaataan ra waxaa weeye shacabkii waa la baarhayaa baabuurtii waa la baarhayaa ninka tuutaha qaba oo gaariga qaraxa wata hadduu saaran yahay lama baarahayo markaad askariga weydiisoo tiraada maxaad kaa tuutaha qaba u baari weyde amar uma haysto le qori wata amar uma haysto aloore ma waxaa laga adeegaya dadka shacabka oo muxuu ahaa dhar caddaa oo danahooda u shaqaysanaya in waddada lagu xanimo oo waddada lagu ciririyo miyaa horta xaq miyaa xaq loo leeyahy nimanka shalay qaraxa geysay tuutii qabeen waxaase waxa la yaabaa dadkii shacabka ahaa iyadoo baabuurta la baarayo oo saa loo dhibaataynayo sababta gaariga qaraxa wada u soo gudbahayo oo loo sii daynayo horta taa waa in la isweydiiyaa su-aashaasna waxaa fiicnaan lahay anigu aan maanta shacabka hordhigahayo shacabku inay weydiiyaan hay-adihii amniga inay weydiiyaan marka maanta talada taalla waxaa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha talada maanta u taalla waxaa weeye afartan iyo siddeed saaco soo socda dalkan isbeddel waa inay ku sameeyaan intaan ka badan shacab soomaaliyeed dhibaatadiisa looma sii dulqaadan karo taladii maanta waxay mas-uuliyiinta dalkii gacanta ugu jirtaa waxaan tale ku soo jeedaynaa anugoo shacabka soomaaliyed wakiil ka ah oo shacabkii u hadlahaya in isbeddel degdega hay-adaha amniga lagu sameeyo haddii aan lagu samayn dhibaato waa sii socon doontaa aad iyo aad baa umahadsantihiin haddii wixii su-aalaha haddaad i weydiin waa idinka jawaabahayo